iyadoo dalka uu ku jiro dagaal madaxweyne xasan sheekh maxamuudna uu joogo furmaha dagaalka ayaa waxa ay soo taray dhinacyada ku baaqaya ka qaybgalka dagaalka looga soo horjeedo al-shabaab xildhibaanada golaha shacabka siyaasiyiinta iyo bulshada badankood ayaa maalmihii lasoo dhaafa diraya fariimo la xiriira ka qaybgalka dagaalka looga soo horjeedo al-shabaab madaxda ku baaqda ka qaybgalka dagaalka xilliga lagula jiro al-shabaab waxaa ka mid a madaxweynihii hore soomaali sheekh shariif sheekh axmed xildhibaan sheekh shariif sheekh axmed oo ka tirsan baarlamaanka koob iyo tobnaad ayaa maanta haadiro fadhi golo ay ku lahayn xaruntooda villa hargeysa wuxuuna fadhigu ka hadla xildhibaanku ugu baaqa xildhibaanada iyo guud ahaan dadku inay ka qayb galaan dagaalka xilligan dowladda ay kula jirto al-shabaab waxaan rabaa inaan u gudbo arrimaha la dagaalanka argagixisada iyo dagaalka socda waa bogaadinaynaa waana runtii arrin fiican maantana ciidamadu waxay soo gaareen heer rajo laga qabo inay kaalmo kama maarmaan laakiin runtii inay tilaabo fiicanna qaadeen tilaabo fiicanna qaadi karaan ayaduna waxay u baahan tahay in dadaal intaan ka badan iyo ka shaqayn intaan ka badan la geliyo xildhibaan cabdirasaaq xusul oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ayaa xusay in dagaalka lala gala al-shabaab ay muujisay inaysan lahayn awood weyn marka loo eego muddada ay jireen oo ku dhowaada shan iyo toban sano ay hubaysnaayeen dagaalnay kula jireen dowladihii dalka soo maray isagoo xuseen ciidanka xoogga dalka guud ay ka gaareen marka laga yimaado meelaha qaar habacsanaan timid waad og tahay oo sebtembar sanadkii hore bishaan oo kaleete ayaa abaabul ka bilownay xamar ilaa meeshaad ogeyd ayaan ku gaarnay taa runtii waxaa lagu ogaaday argagixisada tabarta ay leedahay iyo waxa ay tahay runtiina ummadda soomaaliyeed oo in badanoo ka mid ah ay ku kadsoomeen fikirka xagjirka ah ee kadibna isku bedelay argagixisanimada way ku baraarugeen wayna ogaadeen waxa uu yahay waxayna go-aansatay ummadda soomaaliyeed oo ay hogaaminayso dowladda soomaaliyeed in dagaal la aado waxaadna arkaysaa in madaxweynihii dalka ugu sarreeyey isagoo tuuso wata oo furmaha dagaalka jooga xildhibaanadii qaar ay joogaan taliskii xoogga dalka iyo wasaaraddii gaashaandhigga madaxdii iskeediyada kulli marka looma kala harin ummadda soomaaliyeedna waxaa la rabaa dagaalkaas cirib jarka ah ee lagu baabi'inaayo lagu cirib jaraayo dalka looga saarayo argagixisada caalamiga isugu jirta dad soomaaliyeed iyo kuwa ajaanib ah oo ka soo dhoodaalay waddamadoodii in meesha laga wada saaro dowladda hogaamiye madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa hadda ku jirta dagaal ka dhanaha al-shabaab waxaana dagaalka muddooyinkii lasoo dhaafa uu ka socday furmo dagaal oo ku yaala maamulada hir shabeelle iyo galmudug wuxuuna madaxweynuhu labadii bilood ee lasoo dhaafo ku sugnaa maamulada galmudug iyo qaybo ka mid a hir shabeelle halkaasuu ka wada abaabul dagaal isagoo taga furumaha dagaalka sida maxaas iyo aadan yabaal cabdulqaadir okey v o a muqdisho